أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه فسوف نؤتيه أجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أma bعd waxaan soo haynay tafsiru suuraة النiساء munaafiqiinta iyo axwaashooda wax yar laga soo taabtay aayadaha ama dersiga caawa intiisa badanna munaafiqiintu ku saabsan yahay qeybo yaryarna wuxuu kaga saabsan yahay dhowr aayadoodoo horena axkaam jihaadka iyo uu leeyahay marka alla wuxuu leeyahay falyuqaatil ha dagaalameen fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ha ku dagaalameen aladiina kuwa yashruuna iibinayo alxayaata noloshii addunyaa dhoweyd bilaakhirati aakhira hawaabkeeda kusoo iibsanayo waman qofkii yuqaatil dagaalamo fii sabiilillaahi ilaahay jidkiis ku dagaalamo fayuqtal ee la dilo oo cadowgu uu dilo ow amase yaqlib isagaba adkaado oo yacnii guul alla uu siiyo fa sawfa jeer danbaan nu'tii siinaynaahi isaga ajran ajri ajriga oo cadiiman aada u weynin badan alla wuxuu leeyahay falyuqaatil ha dagaalameen fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ha ku dagaalameen aladiina kuwa yashruuna ay yabiicuuna kuwa gadaya waay alxayaata addunyaa ay dunyaahum adduunyadooday gadayaan maxay kusoo iibsanayaanna bilaakhirati bihawaabi laakhirati bay ku gadanayaan adduunyada ay gadayaanna waxay tahay maalkooday ku bixinayaan ilaahay jidkiisa naftooda qaaliga ahay ku bixinayaan ilaahay jidkiisa adduunyadii bay iska dhiibeen markaasay aakhiro ku iibsadeen way marka aladiinada sidaa haddii tafsiirkaas lagu wado aladiina marka waa faacil falyuqaatil faacilkeeda yacnii kuwaas ha dagaalameen waay dadka marka iimaanka uu ku jira ha dagaalameen tafsiir kale marka wuxuu leeyahay falyuqaatil ha dagaalamo almu'minu mu'minka ha dagaalamo fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ha ku dagaalamo aladiina kuwiina hala dagaalamo yashruuna ay yashtaruuna sharaa yashrii bimacnaa sharaa yashrii bimacnaa yabiicuna waa noqotaa mararka qaarna sharaa yashrii bimacnaa yashtari isagaa soo iibsanayo marka macnuhu sidaa marka la yidhaha wuxuu noqonayaa mu'minku jidka alle ha ku dagaalamo iyou la dagaalamayaa aladiina kuwii buu la dagaalamayaa yashruuna yashtaruuna iibsanayeen oo soo gadanayeen alxayaata noloshii addunyaa dhoweyd iyay bil aakhirati aakhiro beddelkeeda ku gadanayaan aakhiraday iska bixinayaan adduunyay iibsanayaan marka shanigaasna ama tilmaantaasna waxaa lagu tilmaamay yacni gaalada weeyaan tilmaantooda kuwa marka adduunye maaha wax kaleba aan u dan lahayn oo aakhiradoodii iibsaday adduunyo yar oo dhammaanaysa kuwa ku iibsaday mu'miniintu kuwa ah la dagaalameen macnuhu saasay ayuu ka dhigan yahay labadaa tafsiirba marka waa jiraan midkan dambena ibnu kathiira sheegay kan horena waaba u badan yihiin mufasiriintu ayb dabari iyo keyrkiisa fii sabiilillaahina macnaha loo jeeda waxay tahay yacni ilaahay in la caabudo darteed ha u dagaalameen amase yacni addacwatu ilaa cibaadat illaahi dadka in loogu yeero ilaahay cibaadadiisa darteed ha u dagaalameen ayb sidaasay ka dhigan tahay waman qofkii yuqaatil dagaalamo fii sabiilillaahi alle jidkiisa ku dagaalamo fa yuqtal ee markaa yacnii la dilo oo cadowga uu dilo ow amase yaqlib adkaado isaga hadduu adkaado marka laba shay buu helayaa guul goobtii iyo guushi iyo wuxuu helayaa haniimo dayb labadaa qofkii ama la dilo ee yacnii waddadaa alle lagu dile ku dhinto ow yaqlib ama isaguba adkaado oo qofkii muuminka isaga adkaado fa sawfa mar danbaan nuutii siinaynaa hi isaga ajran ajri baan siinaynaa ajriga oo cadiiman aada u weynin badan meeshaan marka qurdubi wuxuu yidhi waxaa laga qaadanayaa aayadda daahirkeeda qofka mu'minka ee jihaad tegay haddii uu dhinto iyo haddii uu maal soo helo qhaniimaysto oo uu isagu adkaado labada marba in la siinayo ajar weynin badan bacdi laxaadiidna waxay tilmaamaysaa alle laba unba u damaanad qaaday qofka ilaahay jidkiisa ku baxo in uu alla subxaanahu watacaala oofsado oo uu markaa yacni uu shahiid noqdo ama inuu soo celiyo ou la soo celiyo ajrigii ou soo uu soo haleelay iyo wixii alla siiye qhanaa'im ah xadiid kalea isagana wuxuu tilmaamayaa ma uu leeyahay qola hadday dagaalamaan oo ay wax soo qhaniimaystaan ajarkoodii marka saddex meel loo qaybiya meel ama laba meel waa hormarsadeen kan aakhira marka xadiidkana marka wuxuu tusayaa hadday wax soo qhaniimaystaan ajarku waa ka yaryahay marka aynan waxba qhaniimaysanin oo meeshaas ku go-aan ayb labada xadiid marka culimadu waxay yidhaahdaan habka ama jamcinta aayadda iyo xadiidka iska hor imaan maayaan oo xadiidku wuxuu tilmaamayaa qofka aan ajar badan la noqonaynin waa ninkii niyadiisa jihaadkii iyo maal labadaas ka dhigay niyadii way bannaan tahay marka inaad adduunyana niyeysato mararka qaar eewaajibkii alla ku saarayna inaad kasoo baxdana inaad niyeysan tahay oo waajibkaas aada niyeysan tahay markaa ajar baa ku helay niyadan adduunyada laakiin la mid noqon maysid nin aynan adduunyo dhanba ku jirin ninkii marka aan adduunyo meesha ka saaro isaga jihaad keliya u niyeystaa waa ka ajar badan yahay ninka adduunyo iyo isku niyeystaa markaa iyo dagaal ama jihaad yacni labada isu ni isku niyeystaa ayb xadiidkaana marka wuxuu ka hadlayaa hadba ajarkooda wuxuu ku xiran yahay niyadooda aayadduna si guud bay uha u hadlaysaayo qofka hadduu jihaad tago ama hadduu ku dhinto ama uu guulaysto asalka ajar waa helayaa mar kasto ayb ajarka allana waxa uu alla leeyahay fa sawfa nuutiihi ajran cadiiman shayga uu leeyahay oo allaba allaha weyn oo weynaan ku tilmaamay wax aada u qiimo badan oo aada u weynin badan oo jannada nebigu sal ll ly slam wuxuu yidhi wala mawdicu sawdi axadikum midkiin jeedalkiisa in la eg oo jannada yaa khayrun min addunyaa wamaa fiiha adduunya iyo waxa ku dhex jiraba ka khayr badan ayb marka in yaroo jannada waa weyn tahay haddii marka ajran cadiiman la yidhaha marka wax weynin badan waay ayb wmaa lakum la tuqaatiluuna fi sabiili اllahi wاlmustadcafiina min alrijaali wالnisaءi wاlwildaan wاlwildaani aladiina yaquuluuna rabbana akrijna min hadihi اlqaryaةi الظaalimi ahluha wاjcal lana min ladunka waliya wاjcal lana min ladunka nasiira halkana aayaddan wuxuu uga hadlayaa alle ulajeedada loo jihaadaa maxay tahay wamaa lakum maxaa lahaantiina ahaaday oo idiin sugnaaday laa tuqaatiluuna aydnan u dagaalamaynin fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa aydnan ugu dagaalamaynin in alle la caabudo waalmustadcafiina wa fii takhliisi lmustadcafiina kuwa la dullaysanayoo la taag daraystay fakintooda iyaga in lasoo fakiyo oo meeshaa lagu dullaysanaya laga keeno laga soo fakiyo arrintaa darteed maxaa ugu dagaalami la-dihiin min arijaali min alrijaali kuwaas xaalay raggii yihiin waannisaa-i haween xaal ay yihiin waalwildaani ubad iyo dhallaan xaal ay yihiin alladiina kuwa oo yaquuluuna dhahayaan oo mustadcafiintii rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow akhrijnaa naga bixi na bixi min hadihi lqaryati qaryadan xaggeeda naga saar oo naga bixi addaalimi ou dulmi falay ahluhaa dadkeedu ay dulmi faleen naga saar dhahayaan wajcal yeel lanaa alla noo yeel annaga min ladunka adiga agtaada weliyan midna maamulo oo arrinteenna aan u dhiibano na maamulo noo yeel wajcal lanaa ilaahu noo yeel min ladunka agtaada nasiiran mid noo hiiliyo noo gargaaro sidaa kuwa dhahayo laba hadaf baa marka aayaddan ay tilmaamaysaa oo dadka muslimiinta loogu waajib yeelay inay jihaadaan mid waxay tahay liiclaa'i diin illaahi alle diinkiisa iyo cibaadada alle inay kor tahay oo shacaa'irtii towxiidku ay muuqanayso tan labaadna waxa ay tahay dadka muslimiinta ee dhiban ee gacanta cadowga ku jiro ee iyagu halis u ah in diintooda laga fidneeyo oo la ciqaabayo oo anwaac imtixaan iyo dhibaato lagu sameynayo kuwaa iyagana in lasoo badbaadiyo laga soo fakiyo cadowgaas oo diinkooda ka fidnaynayo labadaas bay aayaddaanu tilmaantay alimaamu alqurdubi wuxuu yidhi fa awjaba tacaala aljihaada alla jihaadkuu waajib yeelay liiclaa'i kalimatihi kelimadiisa inuu kelimadiisu inay sayacni ay saro marto darteed in loo jihaado wa idhaari diinihi waliidhaari diinihi diinkiisa in markaa la muujiyo wastinqaadi lmu'miniina aducafaa mu'miniinta ducafadaee taagta daran in la badbaadiyo min cibaadihi allah addoommadiisa ah ayb wain kaana fii dalika talafu nufuus wuxuu leeyahy marka arrintaasi haba ku baxdo nufuus inay ku baaba'do ile marka jihaad la gelaya dadaa ku dhimanaya haba lagu dhinto nufuusba ha ku go-dee diinka alle iyo towxiidku ha sarreeyo waa hadaf aada u qiimo badan oo u weyn dadka muslimiintaee diinkooda laga fidnaynayana ha badbaadaan oo meesha muslimku ku xoogan yahay hala keeno iyaga markaa ayb macnahaasu marka ka dhig ayaa ayuu tilmaamay masaladan marka maxaabiistow ka hadlay ibnu qurdubiyo wuxuu yidhi wa talkhiisu lusaara waajibun calaa jamaacati lmuslimiin dadka maxaabiista ee gardarrada cadowga u haysto in la badbaadiyo la fakiyo waa waajib guud ahaan muslimiinta u saaran ayb imaa bilqitaali wa imaa bilamwaali waxay ku furanayaan dagaal ama maal war intaasaan bixinaynaa ama fidaa bedelasho intaasaan idinka haynaa noo bedela kuwaana siiya yacnii qofka xaakimka muslimiinta xukumaya waxaa la rabaa mas-uuliyaddiisu inuu dareensan yahay dadkaasoo dhan buu mas-uul ka yahay dadkiisii marka hadday dhibaato qabaan waa inuu dhibaatadii isaga ee yacnii u ka jawaabaa ama uu bilquwa uga jawaabo ama uu uga jawaabo maal inuu ku furto ama fidaa axkaamul asraa marka waxaan ugu tegaynaa suurat lanfaal in shaa allahu tacaala ayb laakiin hadduu isagu iska dhagooleeyo ama uu ka taqaafulo dadkiina ay sidan u cabaadayaan oo diinkoodii laga fidnaynayo isaga markaa qof khiyaanay muslimiinta uu noqonaya mas-uuliyaddiisiina khiyaanay arrintan iyadana sharciga keliya maahane caqliga saliimkaa keenaya xataa caqliga saliimkaa keenaya ninaa adigu shaqo u dirsatay ama adiga dadkaagii ah ka mid ah ee isagu markaa yacnii gacan cadow ku jiro bikulli yacnii juhuuddaada qofkaa juhuuddiisa inuu ku bixinayo shaki malen walidaalika marka ama ha ahaato xoog lagu soo fakiyo ama ha noqdo si kale ayb adduunyada waxaa hadda ka jirana waa way tahayba sidaasoo waad arkaysaan ninkii xoog leh qofka laga hayo xoogu kusoo furana haddii uu awoodi kara si kalena waa u furanayaa wuxuu ku dadaalayaa ninkaa un inuu fakiyo laakiin iyaga gaaladu waxay saa u yeelaan dadkooda danbaa uga xiran oo danta uga xirani waxay tahay doorashay ka rabaan sumcad ay madax kusoo noqdaan ay ka raadsadaan iyagu dan adduunyo waayo waxa ay markaa sidaas u yeelayaan mas-uuliyadda waxay u qaadanayaan dan adduunyo qofka laakiin muuminkaa isaga waxaa laga rabaa eemasaalixdii aakhiro iyo mas-uuliyaddii alla uu berri ugaga ula hortegayey ama u ajarka ka helayay ayaa ku jirto nacam taasaa marka laga rabaa ayb marka wuxuu yihi watakliisu lusaara waajibun calى jamaacati اlmuslimiin ima bilqitaali wa ima biاlamwaal wadalika waajibun likowniha duna الnufuusi id hiya ahwanu minha haddii weliba de naf aynan ku baxaynin waaba aad u darnaana waajibkeeda ayb aduu meeshaa marka masaladaasu ka baxdiyey wamaa lakum maxaa lahaantiina ahaaday laa tuqaatiluuna aydnan u dega xaal aydnan u dagaalamaynin fi sabiili llahi ilaahi jidkiisa wlmustadcafiina wa fii takhliisi lmustadcafiina dadka taagta daran fakintooda soo fakintooda aydnan ugu dagaalamaynin min arijaali xaal ay raggii yihiin waannisaai xaal ay haweenkii yihiin wlwildaani kuwa mustadcafiinta xaal ay yihiin kuwa yaryar ilmihii dhallaanka ahaa aladiina mustadcafiinta oo yaquuluuna dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow akhrijnaa naga bixi min haadihi tan naga bixi tan day alqaryati qaryada ah magaalada ah qaryada oo addaalimi ou dulmi falay ahluhaa ehelkeeda nactigan waa sababi alqaryati hadda addaalimi waxaa laga nactiyeynayaa alqaryati haddana ta'dii lama gelinin oo ta'niis lama siinin oo ta'dii waa laga gooyey sababtoo ah tadkiirka iyo ta'niidka nactiga sababiga wuxuu ku raacaa isimka daahirka oo rafcisanayo marka ahlu haada ayaa taaniidkiisa iyo tadkiirkiisu ou la soconayaa marka waa nactiga sababiga lagu magacaabo wajcal ilaahu yeel lanaa anaga nooye marka qaryadaasna biitifaaqi lmufasiriin waa maka ayaa laga wadaa leanna maka markaasi dad baa lagu haystay mustadcafiina lagu dhibi jiray hijradiina waa loo diiday waana la dhibi jiray walidaalika ibnu cabaas wuxuu yidhi aniga iyo hooyaday waxaan ka mid ahayn mustadcafiinta bukhaari sida uu warinayo marka dadka mustadcafiintana nebigu aad buu isugu howli jiray waa u ducayn jiray allahuma anji lwaliid ibn alwaliid ilaahu waliid ibn lwaliid badbaadi fulaan ibnu fulaan badbaadi sidaas u dhihi jirayoo qunuudkiisa iyo ducadiisa marna kama aynan maqnayn oo dadkaa nebigu qalbigu ku hayay ayb wajcal lanaa ilaahu noo yeel min ladunka adiga agtaada ayay dhahayaan weliyan midna maamulo wajcal ilaahu yeel lanaa annaga noo yeel min ladunka adiga agtaada nasiiran mid noo gargaaro mid gargaaro aladiina aamanuu yuqaatiluuna fi sabiili اllahi waladiina kafaruu yuqaatiluuna fi sabiili الطaaguut labada mucaskaree dagaalamaya marka midba hadafkiisa aayaddanna si kooban ay u caddaynaysaa taasi waxay ahayd ula ulajeedada iyo waxa ka dambeeya maxay tahay oo dagaalka loo galaa liiclaa'i diinilahi qof walba xor inuu u noqdo tawxiidkaas in la faafiyo tawxiidkaa dadka la gaarsiiyo meel walbo qofkuna uu ku noolaado sharcigii ilaahay waa hadaf weyn hadafka kalena wuxuu ahaa dadka tawxiidka laga fidnaynaya iyagana in manaco iyo la siiyo marka awood loo yeelo iyo dad looga cabsado inay yeeshaan ayb middanina marka aayaddanna waxay tilmaamaysaa hadafka guud aladiina kuwa aamanuu rumeeyey yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiili llaahi ilaahay jidkiisay ku dagaalamayaan waladiina kuwa kafaruu kufriyeyna yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiili daaquuti daaquudka jidkiisay ku dagaalamayaan daaquud macnihiisana waa soo marnay wax kastoo la buunbuuniyo way oo meel ounan astaahilin la gaarsiiyo wuxuu noqon karaa wax muuqaal iyo jurmi leh sida sanamka oo kale wuxuu noqon karaa wax aan muuqaal lahaynoo mabda ou noqon karaa mabda mabda baa la buunbuuniyey meel ounan joogin baa la gaarsiiyey isaga dartiis baa marka loo dagaalama mabaadi'du marka iyaguna dawaaqiid waa noqdaan ogaada nacam daaquudku maahan sanam meel iska taagan bis nacam mabaadi'da xataa way noqdaan ayb oo ilaahay mabd tawxiidkiisa iyo mabaadi'da shacaa'irta diiniga in hoos loo dhigo mabaadi' kalena lagu bedelo haddii la keensado magacii la doono ha loo yeelo qofka u dagaalamaya qoriga u haysta mabaadi'daasi fii sabiili daaquut waayo waxa u dagaalamaya aladiina kuwa aamanuu rumeeyey yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiili llahi ilaahay jidkiisay ku dagaalamayaan waladiina kuwa kafaruu kufriyeyna yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiili daaquuti daaquudka jidkiisay ku dagaalamayaan iyo inuu saro maro faqaatiluu la dagaalama wliyaaa shaydaani shaydaanka owliyadiisa la dagaalama hore suuratu ali cimraan waxaan ugu soo marnay inamaa dalikum shayطaanu yukhawifu wliyaa'ah macnuhuna wuxuu ahaa yukhawifukum biwliyaa'ihi shaydaanku wuxuu idinku cabsi gelinayaa ciidankiisa iyo owliyadiisa ayb marka halkaana alla wuxuu leeyahy faqaatiluu la dagaalama wliyaaa shaydaani shaydaan owliyadiis waayo kuwan oo fii sabiili daaquudka u dagaalamayo kuwaan la dagaalama ina kayda shaydaani shaydaanka hagartiisa bilmu'miniina ou hagarsado kaana wuxuu ahaaday daciifan mid aada u taag daran hagarta iyo shirqoolka shaydaanku muuminiinta uu u maleegayaa waa mid daciifo aada u taag daran laakiin shayga daciifkaa hadduusan muqaawamadii saxda ahayd ounan yeelanin ee isagoo daciifa ayuu ka firig firig leeyahay marka nacam ayaa nashaad iyo waxbuu qabanaya nacam laakiin haddii uu ku yimaado yacnii mabdi-ii saxiixa ahaa oo sidii saxda ahaydna loo dhaqan gelinayo hadduu ka hor yimaado dacfigiisu markaasu aada usoo baxaya walidalika alla fi suurat fii suurati alambiyaa wuxuu tilmaamay bal naqdifu bilxaqi cala albaili fayadmagu faidaa huwa zaahiqun walakum اlweylu mima tasifuun xaqan waxaan ku tuuraynaa baailka waa baabi-inayaa marka maskaxduu ka burburinayaa marka waa in marka xaq jiraa sax ah xaq marka yacnii barax tiran oo saxiixa oo loolamayo haddii uu jiro ee alla ballanqaadkiisaan iyo warkaan alle uu sheegaya waa run oo shaydaan shirqoolkiisu ma weyna hadda dadka aada buu ula weynaaday laakiin dacfu iimaanina baa keenaysa nacam ayb qofku inuu iska cabsado xataa tilmaamo alla leeyahay inuu siiyo yacni cadowga oo u yeelo ama uu siiyaa waxay keenaysaa waa un shaydaan cabsigelintiisa faqaatiluu la dagaalama wliyaaa shaydaani shaydaanka awliyadiisa la dagaalama ina kayda shaydaani shaydaanka hagartiisa kaana wuxuu ahaaday daciifan mid aada u taag daran mushrikiinta yowmu bedrin markii uu yidhi u qurxiyey waid zayana lahum shayطaanu acmaalahum wa qaala laa gaaliba lakum اlyowma min annaasi wainii jaarun lakum markuu sidaa usoo sharxay ou yidhi waxa idinka adkaanayaa male anigana qolada aad ka baqaysaan anaa idinkaga aadayo idinka magangelinayo maanta yacni cadadkan iyo tiradan iyo hubkaani maanta yacni laydinka adkaan maayo markuu sidaa usoo dhoodhoobay nebiga asxaabtiisa isu yimaadeen iyagoo saddex boqol iyo xoogaa ah saddex boqol iyo dhowr iyo toban iyagoo ah falamaa taraa-a aljamcaani nakasa calaa caqibayhi shaydaankii dibbuu u gurtay wa qaala inii barii'un minkum inii araa maa laa tarawna inii akhaafu allah wallahu shadiid lciqaab aawo marka kaydkiisii waa burburay waana baaba-ay alam tara ilى اladiina qiila lahm kufuu aydiyakum waaqiimuu الsalaata waaatu الzakaa aayaddan sababu nusuulkeeda mufasiriinta in badan oo kamida waxay leeyihiin ibn abi xaatim tafsiirkiisa siduu ku wariyey cabdiraxmaan ibnu cawf iyo koox asxaabta ka mid ah ayaa nebiga u yimaadeen markii maka ay joogeen markaasay ku yidhaahdeen rasuul allow annagoo mushrikiina cizo ayaan lahayn waana laga cabsan jiray hadda oo aan mu'miniin noqonnay oo muwaxidiin noqonnay waa maxay dulliganna haysto maan dagaalano hubkii qaadanno sidaa bay nebiga ku yidhaahdeen oo markaana marka makaa la joogay dadkii waxaa la amrayay salaad iyo wax ayaa la amrayay iyo alcafwu wasafxu cadowgaa faraha inay ka qaadaan oo yacni qur-aanka keliya un ay ku aqriyaan falaa tudic alkaafiriina wajaahidhum bihi jihaadan kabiira qur-aanka in lagula jihaadtamo cafis iyo safxina lagula dhaqaaqo sidaabaa xikmaddii alle ay ahayd intii maka la joogay jihaadna lama farad yeelin iyagii marka aada bay ugu xamaasaysnaayeen aada bayna marka u rabeen una jeclaayeen in jihaadkii la farad yeelo say waxaan isaga celiyaan ayb bacd lmufasiriinna waxay yidhaahdeen sabab nusuulka aayadda ama siyaaqa aayadda wuxuu ku socdaa munaafiqiin oo saxaabadaasi ma ahan waa munaafiqiin munaafiqiintaas oo ayaa macnaha saxaabada kuma socdo siyaaqu sababu nusuulkana iyaga ma aha ee dad munaafiqiina oo nebiga afkana inay ka rumeeyeen u sheegay dagaal maa la farad yeelo waxaan dhigna waa la arki doonaa dhihi jiray markii dambena ka tegay nebiga sal alla ly slam qurdubina marka isagu wuxuu leeyahay wahada ashbahu bisiyaaqi alaaya aayadda siyaaqeeda in munaafiqiin ay tahay baa ayaa aada ugu xoog badan oo u ekaanshiyo badan sawaabku sidaasa u ekaanshiyo badan laakiin labadaas macnaba un waa jiraan ayb haddii marka la yidhaahdo saxaabaday ahaayeen ee warkan marka idaa fariiqu minhum yakshawna annaasa ka khashyat illaahi ow ashadda khashya siday noqonee marka cabsidii dabiiciga ahayd bani aadamkuna marka uu dagaalka rabo iyo marka dagaalka lay goobtii dagaalka marka la galo isku mid maaha nacam ee dagaalka goobtiisii markii la taga cabsi waa imaaneysaa bani aadan cabsida waa lagu abuurayba cabsidu marka waa middaas iska dabiiciga marka macnuhu saas in la dhaho ayb alam tara miyaadan arkin ila aladiina kuwii qiila lahum loo yiri iyaga kufuu celiya aydiyakum gacmihiina wa aqiimuu ooga asalaata salaada ooga wa aatuu siiya azakaata zakada siiya falamaa markii kutiba lagu qoray calayhim iyaga korkooda alqitaalu dagaalka markii lagu farad yeelay idaa fariiqun koox waaba iyaga oo kooxda oo minhum iyaga ka mida kuwaas yaqshawna inay ka cabsanayaan annaasa dadkiibay ka cabsanayaan ka khashyati illaahi ka khashyatihim ama ka khawfihim cabsidooda allaha alla ay ka cabsanayaan oo kale ow amase ashadda mid daraan badan khashyatan xagga cabsida yay ka cabsanayaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennaw lima maxay baad katabta noogu qortay calaynaa annaga korkeenna alqitaala dagaalka lowlaa akhartanaa hallaa akhartanaa maa dib noo dhigtid ilaa ajalin waqti intii ka ah waqtiga oo qariibin dhow yacni ilaa aan ka dhimanno qul waxaa tiraa mataacu dunyaa adduunyada raaxadeeda qaliilun wax aad u yar waayo waalaakhiratu tan dambe aakhirada khayrun khayr badan liman u khayr badan itaqaa dhowrsaday can ilmacaasi ka dhowrsaday walaa tudlamuuna la idin dulmin maayo fatiilan qadra fatiilin dun ama liilan wax la eg la idin dulmin maayo ayb aayaddan marka ibnu kathiir wuxuu kaga hadlay aayaddan dhexdeeda sababta alle markii maka la joogay jihaadka uunan u farad yeelin markii madiine la yimidna uu u farad yeelay ayb arrintaasu ka hadlayaa marka wuxuu yidhi walam yakun ilxaalu ibnu kathiir wuxuu yidhi walam yakun ilxaalu xaalku ma uunan ahayn id daaka waqtigaas walam yakun ilxaalu xaalka ma ahayn id daaka waqtigaas munaasiban mid munaasib u ah liasbaabin kahiiratin dagaal markaa munaasab ma ahayn asbaab aada u fara badan darteed minhaa asbaabtaa waxaa ka mida qilatu cadadihim muslimiinta tiradoodu inay aada u yarayd binisbati ilaa kahrati cadadi caduwihim marka loo eego tirada cadowgooda muuminiintu aad bay u yaraayeen wa minhaa waxaa ka mida buu yidhi kownuhum kaanuu fii beladihim muslimiintu waxay ku sugnaayeen gaalada beledkooday ku dhex jireen iyadana waa sabab kale oo looga leexday markaa in la farad yeelo jihaadka leanna ninka haddaad beledkiisii ku dhex jirtid waa kaaga adag yahay beledkiisa waa inaad marka adigu beled yeelato beledkaas marka aada yacni isku difaaci kartid oo aad ka tabaabushaysan kartid wax allaala waxaad doontana aada keensan karto laakiin isaga calooshiisii inaad ku dhex jirtid suuragal maahan ama waa waa waa culus tahay oo way adkaanaysaa ayb biko wuxuu yidhi marka wa minhaa kownuhum kaanuu fii beladihim wa huwa beladun xaraamun waa sabab saddexaad iyadana waa beled xurmo leh waashrafu lbiqa wa ashrafu biqaaci اlardi ay tahay falam yakun ilmru bilqitaali fiihi ibtidaa'an laa'iqan marka beledkii beled xurmo leh kacbadii baa ku taallo xurmuu leeyahay gaaladii waa xurmeyn jireen iyagoo mushrikiina qof muslima inuu yidhi anaa ku dagaalamayo haddana ku bilaabayo dagaalka weliba waxay keenaysaa sumcad darray diinta u keenayna ayb nimankii sumcad darro ka dhiganayay suuratulbaqaraan kusoo marnay maalin rajab yacni bishii rajab ay sii dhammaanaysay jumaad al aakhir ay dhammaanaysay rajabna ay dhici karto inay bilaabatay weli inaynan bilaabaninna ay dhici kartay nimankii marka saxaabadee wax dilay waatay ku ceebeeyeen oo ay yidhaahdeen nimankan diin bay sheeganayaan bilihii xurmada lahayna waa dagaalamayaan ka warrama arrintaa uga wada shubhada marka dhanka diinka lagaaga keeno waa adag tahay inay adag tahayna waxaa ku tusayo allaaba ka jawaabay haddaynan qiimo lahayn rabbi kamaba jawaabeen sow maaha yasaluunaka can ishahri alxaraami qitaalin fiihi qul qitaalun fiihi kabiir qofka marka sumcaddiisa haddii la dilo la baabi'iyo oo loo tuso dadku inuu yahay qof mufsid ah oo diin wuxuu faraayo iyo wax caqli faraayaba uunan la imaanaynin haddii sidaa dadka loo tuso ficiladiisuna u ekaadaan suuragal marka waxaa noqon karta qofkaasi inuu waayo kalsoonidii dadkana inuu waayo meelihii iyo dadkii uu ka dhigan lahaa difaacna in markaa yacni ay garabkiisa kaga baxaan arrintan marka arrin culus waayo saa darteed buu halkan marka ibnu kathiir wuxuu leeyahay macnahan marka uu tilmaamay haddii marka iyadoo beledku beled xurmo leh uu yahay iyaga laftooda aynan dagaal dadka ku dili jirin oo ninka aabihii ninka dilay isagoo arkayo ayuu ka deenji iska dayn jiray markuu xaramka ka baxo ayuu gaadi jiray halkaas ku dili jiray haddii marka la arko ninkii tawxiidka iyo diinka watay oo makadii dhexdeedii dagaal ku bilaabayo maxaa laga faafinayaa marka sumcad xumo ee kuwani hadday diin saxa sheegayaan maxay beledkan xurmada leh ugu dagaalamayaan baa imaanaysa arrintaana marka dhabarjabay dacwada u keenaya dad badan oo islaami lahaa ayay waxay ku noqonaysaa marka waxay ku noqonaysaa wax hor istaagoo ku gudban ayb arrintaa marka saynan u dhicin jihaad maba lagu farad yeelin marka ayb iyagoo muslimiintii haddana la dhibaayo marka ibnu kathiir wuxuu yihi falihada lam yu'mar biljihaadi sidaa darteed jihaad lama amrin ilaa bilmadiinati madiina unbaa lagu amray lamaa saarat lahum markay u ahaatay muslimiinta daaru manacatin ayb markay u ahaatay yacnii daar ay markaa isku ilaaliyaan oy dhufays ka dhigtaan marka ay yeesheen daaru manacatin markay yeesheen wa ansaarun iyo markay ansaar iyo dad u gargaaro ay yeesheen wamaca hada lamaa umiruu bima kaanuu yawaduunahu jazaca bacduhum minhu iyadooy sidaa tahay haddana iyagoo ansaar haysto deegaanna haysto ay ka dagaalamaan ayaa markii dagaalka lagu farad yeelay arrintu cuslaatay haddana oo dad muslimiintii ka mida ay argagaxeen dabcan oo markaa cabsidan aayaddu sheegaysa laga helay haddii marka iyagoo fii cuqri daari caduwihim ku jira la amri laha maxaa umalaynaysaan marka maqaasida shareecada marka aaday muhiim u tahay in la fahmo ayb alla wuxuu yidhi alam tara miyaadan arkin ila ladiina kuwii miyaadan arkin qiila lahum loo yidhi iyaga kufuu celiya aydiyakum gacmihiina celiya wa aqiimuu ooga asalaata salaada ooga wa aatuu siiya azakaata zakada bixiya bis gacmihiinana laaba ha dagaalaminina falamaa markii kutiba calayhim iyaga korkooda lagu qoray oo lagu farad yeelay alqitaalu dagaalkii idaa fariiqun koox waaba iyaga oo kooxda oo minhum iyaga ka mida dadkaa yakshawna annaasa dadkii inay ka cabsanayaan ka khashyati illaahi cabsida ay alla ka cabsanayaan oo kale xaal ay ku sugan yihiin ow amase ashadda mid ka darnaan badan xaal ay ku sugan yihiin khashyatan xagga cabsida wa qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow lima maxaybaad katabta noogu qortay calaynaa annaga korkeenna alqitaala dagaalka ibnu kahiir qurdubi marka siyaaqan dambe ayuu uleeyahay dadka mu'miniin ma ahayn dadkani ee munaafiqiin bay ahaayeen wasiyaaqu ashbahu sidaana u dhahayaa lowlaa akhartanaa hallaa maad akhartanaa dib noo dhigtid ilaa ajalin waqti intii ka ah waqtiga oo qariibin aada u dhow maad dib noogu dhigtid marka ka khashyatillaahidan hadday mu'miniin yihiin khashya qowfkii dabiiciga ah hadday munaafiqiin yihiinna hadda waa khawfu halacin wa shakin wa nifaaqin qul waxaa tidhaahdaa mataacu dunyaa adduunyada dhaldhalaalkeeda qaliilun wax aada u yar waay xasanulbasri baa wuxuu yidhi aayaddan isagoo tacliiqinayo raxima allaahu cabdan addoon allah u naxariisto saaxibahaa adduunyadii la saaxiibay calaa xasabi dalika intaas alla ka sheegay addoon allaha u naxariisto adduunyadii ka dhigtay la saaxiibay sida intaa alla uu ku sheegay kula saaxiibay marka inta alla ka sheegay waa maxay qul mataacu dunyaa qaliil waa yar tahay man ninkii marka adduunyada sidaa u arkay allah u naxariisto manaa waa fiican yahay ayb raxima allahu cabdan saxibahaa calaa xasabi dalika madunyaa kuluhaa adduunyo dhammaanteed maaha awaluhaa wa aakhiruhaa adduunyada bilowgeed iyo dhammaadkeed ilaa ka rajulin naama nawmatan waxay la mid tahay nin hurdo hurday hal hurdo hal mar hurday fara-aa fii manaamihi riyadiisa ku arkay bacda maa yuxibu waxyaaba uu jecel yahay buu riyadii ku dhex arkay uma intabaha dabadeedna waa soo kacay wixiina ma leh nacam adduunyada marka waa intaas uu leeyahay nacam ayb waxbaad iska rabtaa maanta xaal baa ku jirta waxbaa kuu muuqdo waa iska dhalanteed berri ma joogaysid maanta xaal baad ku sugan tahay berri ma joogaysid waxaa laga yaabaa maanta haddaad ahayd haddaad madax tahay berri inaad ihaaneysnaato oo dullaysnaato taariikhda waa lagu arkay nacam waxaa laga yaabaa haddaad maal badan leedahay maalkaagii inta si kale uu noqdo is cuno ama dhibaato kugu dhacda darteed inaad iska dad qof shalay adiga aada wax siin jirtay warneyo wax ii dhiib inaad tiraahdid waa suuragal adduunyadu ma waxa isbeddelkeedu waa aada aada buu u dhow yahay ayb kii shalay aan waxhaysanina inuu isagu wax helaa baciid maaha ayb marka qul mataacu dunyaa qaliil dhaldhalaalkeedu waa yaryahay lixdan sano toddobaatan sano acmaaru ummatii maa bayna sitiina ilaa sabciin ummadeyda cumrigeedu nebigu wuxuu yihi waa lixdan ilaa toddobaatan lixdan maxay la eg tahay marka lixdan sano ma badna lixdan sano ayb qofkii gaarayna lama badna oo haddii hadda la weydiiyo ninkii dhaafay lixdanka lixdan sano ka waran ee adduunya intaad ku jirtay wuxuu leeyahay waxba maaha yaraanteydii iyo meelihii aan ku ciyaari jiray haddanba xasuustaaba waa ii muuqataa ninka yarna waxaa laga yaabaa toban jirka maanta lixdan inay aada ula badan tahay isagana markuu gaaro waxba lama noqonaysa shanigeeda dhan baa marka intaas acmaa toddobaatan kuna hadduu dhaafo noloshu ay dhaafto ninku hadduu maal kasta leeyahay xataa kuma raaxaysanayo xag caafimaad uguma raaxaysanayo awooddii waa isdhimaysaa ugu raaxaysan maayo adduunya un nin labaatan jiray iska anfacaysaa toddobaatan haddii laga gaaro anfaceedu xataa waa iska yaraanaan ayb allahu lmustacaan aakhirada marka qofku inuu fiirsado ou hagaajisto ou himilo u yeesho ka dhigto rabbi ka ba yacni inuu u wanaajiyo inuu ka barya laga rabaa qul waxaa tiraa mataacu dunyaa adduunyada dhaldhalaalkeeda qaliilun waxaad u yar weeyaan waalaakhiratu aakhirada khayrun khayr badan liman u khayr badan itaqaa dhowrsaday canilmacaasi ka dhowrsaday walaa tudlamuuna la idin dulmin maayo fatiilan miqdaara fatiilin liilan ama dun wax la egna la ydinka dulmin maayo marka aakhiradaasuu nebigu dhihi jiray allahuma laa caysha ilaa cayshu laakhira ilaahu nolol ma jirto tan aakhira maahana ilaahay taas ha noo hagaajiyo aynamaa takunuu yudrikkum lmowtu walow kuntum fii buruujin mushayada aayaddanina tasliya iyo sabarsiin iyo dhiirigelin baa ku jirta muslimiinta jihaadka lagu dhiirigelinayo oo waxaa laleeyahy si kastood ahaataan sidii un alla idiin qoray waqtiga alla idiin qoray haddaad gaartaan geeri waa un idiin imaanay dagaalkan geeri ma soo hormariyo dibna uma dhigo ayb khaalid ibnu lwaliid radia allahu canhu muddaa dheer buu dagaalamayay markii dambena wuxuu ku dhintay firaashkiisa ayb intaana marka uu muslimay kadib wuxuu raadinayay inuu ku dhinto goob dagaal mana ku dhimaninoo firaashkiisuu ku dhintay nacam ayb marka alla wuxuu leeyahay aynamaa meel kastoo takuunuu aada ahaataan yudrikkum yudrik idin haleelee kum idinku almowtu geeri idin haleeshee walow kuntum aadba ahaataan fii buruujin qalcado qalcadaha oo mushayadatin la dheereeyeyba aada ku jirtaani wain tusibhum hadduu asiibo munaafiqiintani xasanatun xasana hadday ku dhacdo xasanadana waxaa laga wadaa barwaaqo iyo nicmo yaquuluu waxay dhahayaan haadihi tani min cindi illaahi alla agtiisay ka ahaatay wain tusibhum hadday asiibto sayi-atun xaalad xun abaar col abaar ama col iyo dhibaato yaquuluu waxay dhahayaan haadihi tani min cindika adiga agtaaday ka ahaatay marka min cindika yacni min suu-i tadbiirika maamul xumadaaday nooga timid nebiyow waxay dhahayaan shu-mi iyo baas ay baasaysanayaan haddaanan adiga ku raaci lahayn dhibkaan nagumaba dhaceen adaan noo keenay ayb qul waxaad tidhaahdaa kullun mid dhammaan xasanada iyo sayi-adaba barwaaqada iyo abaartaba min cindillaahi ilaahay agtiisay ka ahaadeen ee famaa li haa-ulaa'i kuwaan maxaa lahaantooda ahaado u sugnaaday alqowmi kuwan dayaal qowmi qolada ah laa yakaaduuna aynan u sigaynin yafqahuuna inay kasa inay fahmaan ama kasaan xadiidan sheeko xadiidka iyo sheekadana qur-aanka hadda loo jeedaa maxay yacnii qur-aankii la fahmi laayihiin aynamaa meel kastoo takuunuu aada ahaataan oo la idinka helo yudrikkum idin haleele idinka almowtu geeri idinku soo degtee walow kuntum aadaba ahaataan fii buruujin qalcado ama dhufaysyo kuwaasoo mushayadatin la kor yeelay mushayadatin bimacnaa mutawalatin waay la dheereeyey marfuucatin la kor yeelay ayb haddaad marka ka gashaan qusuur iyo meelo aada loo adkeeyey mawd waa idiin imaanayaa un geeri ti idiin timaado wa oo ajalka qofka bani aadamka waqtigiisu ayuu ku dhimanayaa ayb ayaddan marka qadariyada aaday u radinaysaa iyagu waxay qabaan mawdku qofku haddii ama la dilo ama yacni baabuur ou dilo ama gacan qofeed markaa yacni uu sababsado waxay leeyihiin cumrigiisii dhexdaa laga kala jaray ma gaarin intii alla ugu talagalay bay leeyihiin aayaddu marka taasay diideysaa geeridii alle uu ku talagalay wax baajin karaa male bay leedahay ayib waxaa kaloo aayadda laga qaatay qurdubigii sidau sheegay bani aadamku inuu qalcado iyo dhisto oo uga digtoonaado cadowgiisu waa bannaan tahay nacam leanna aayaddu mawd baysan kaa celinayninaa la yidhi laakiin lama dhiso kara lama dhihin nacam walidaalika meesha waxaa laga qaatay buu yidhi magaalooyinka in la dhiso habab loo difaaci karana in loo sameeyo loo dhiso suur in magaaladii lagu wareejiyo oo afdalu lmutawakiliin oo nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi ayaa magaalada madiina wuxuu ku difaacay dhufays ou qoday ayuu ku difaacay marka dhufays la qotaa ama meel yacnii cadow layskaga ilaaliyaa tawakulka alle iyo kalsoon kalsoonida alle ma anfinaysa mana diideysa nacam sidaana marka qurdubi halkan waa ku sheegay ayb wain tusibhum hadday asiibtoy ku dhacdo xasanatun halkan marka xasanada tafaasiir badan baa la geliyey laakiin marka laysku soo duuduubo xasanada waxaa laga wadaa barwaaqo amni nabadgelyo yaa la yaa yaa laga wadaa caafimaad waxyaabahaas waa ayb xasanadani marka lagama wado camal saalixa lagama wado nacam hadda ayb camal saalixa ma laga wado leanna camalka saalixa qofka waa ku dhacay lama dhehee waa sameeyey baa la yihaha camalka saalixa qofka isagaa sameynaya nacam walidaalika aayaddan qadariyada si qaldan bay u daliishadeen oo waxay yidhaahdeen mar haddii la yidhi wain tusibhum xasanatun yaquluu hadihi min cindi illahi wain tusibhum sayi'atun yaquluu hadihi min cindik qul kullu min cindi illaahi xasanadiiba waxay ka dhigeen camalka saalixa sayi-adiina waxay ka dhigeen macsida kulli ilaahay xaggiisay ka imaanayaanay dheheen marka ee addoonku muxuu qabanaa marka waxba ma qabanaya nacam macsida marka see alle macsi u sameynaa isaga nacam waa marka jabriyada aayaddan si xun bay u isticmaashay oo waxay yidhaahdeen xasanadii iyo sayi-adiibay waxay ka kala dhigeen camalkii saalixa ahaa iyo camalkii xumaay kullina allay u saariyeen addoonku muxuu yahay xaashidaa iska bidbidaysa waayoon awoodba lahayn ikhtiyaar male bay dheheen addoonku ayb marka mabda-aas mabda aada u qaldan waay muxuu ilaahay addoon yacni iska daa alleh walilahi almathalu laclaa adiga hadda haddaad qof laga hala een istaagi karin haddaad tiraa orod haddii kale waa ku garaacaya haddaad tiraahdid ood garaacdo dadka maxay kugu tirinayaan nin daalimaa lagugu tirinaya aada u gar daran leanna qof aadan awoo awood uuna lahayn baad ku garaacay ninkan muxuu u yeelan waaye bani aadamkii marka haddii ikhtiyaarkii laga qaado marka oo ikhtiyaar male layidhaah ee laga dhigo qof mukrah ah oo qasban haddii laga dhigo in macsidiina lagu qasbo lagu cadaabo suuragal ma noqonaysaa maya ilaahay waxa waa ka nasahan yahay qofkan marka bani aadamku wuxuu leeyahay kasab iyo ikhtiyaar buu leeyahay kasab iyo ikhtiyaar buu leeyahay inuu leeyahayna waxaa ku tusaayo macaasida isagaa tilmaan looga dhigaa bani aadamku daacada isagaa looga dhigaa qofka hadda salaada matalan addoonkaa salaaddii tukanayo musalliyaa la yihaahdaa musalli addoonkaa la yihahda sooma ilaahay miyaa musalli la yihaahdaana maya sababta loo dhahaya maxay tahay haddounan ficilkaas ikhtiyaar u sameynin isaga waa inuu ikhtiyaar u sameeyey saajid raakic baa la leeyahay magac baa looga soo dhambalayaa waa ku sifaysan yahay macnuhu sidaas weeyaan mar hadduu ku sifaysan yahayna qasab ma jira marka ayb marka xasanadu macnaheedu sidaas waana waxaa laga wadaa marka xasanada halkan taallaa waxay tahay iyo sayi-adu xasanaduna waa nicmo iyo barwaaqo sayi-aduna waa musiibo iyo abaar iyo waxay lamida sidaa inay tahayna aayadda acraaf yaa ku tusaysa walaqad akhadnaa ala fircawna bsiniina wanaqsin min ahamaraati lacalahum yadakaruun faida jaaءathum اlxasanatu qaluu lana hadihi wain tusibhm sayi'at yaطayaruu bimuusa waman macah alaa inamaa طaa'iruhm cinda allah waa ka alla dhahay marka musiibo inay tahay sayi-ada xasanaduna barwaaqo ay tahay aayadahaasaa tilmaamayna sidoo kale suuratu namlina waa tilmaamayna ayb wain tusibhum hadday asiibto ay ku dhacdo xasanatun xaalad hagaagsan nicmo iyo barwaaqo ayb camal saalixa hadduu ku dhaco lama dhahayo hadday kasbadaan baa la leeyahay dabcan yaquuluu waxay dhahayaan haadihi tani min cindi illaahi ilaahay agtiisay ka ahaatay wain tusibhum hadday ku dhacdo sayi-atun xumi xaalad yacni xun oo abaar iyo col iyo dhibaato markay ku dhacdo yaquuluu waxay dhahayaan haadihi tani min cindika agtaaday ka ahaatay moxamedow oo waxay leeyihiin haadaa bishu'mika baaskaaga waay adaa noo hormaray waa kan waa ku baasaysanay aayatulacraafna macnahaas oo kale nabi muusey ku yidhaahdeen ayb oo faida jaaءathum اlxasanatu qaluu lana hadihi wain tusibhum sayiئaة yaطayaruu bimuusa waman macah ayb nabiy llaahi saalixna waa ku yidhaahdeen soomaha qaaluu طayarnaa bika wabiman macaka waa ku baasaysanay dhaheen saalixow adiga iyo inta kula jirto sidii oo kale kuwana marka ay sameynayaan qul waxaa tiraa kullun mid kastaa xasanada iyo sayi-ada min cindi illaahi ilaahay agtiisuu ka ahaaday ee famaa lihaa-ulaa'i kuwan maxaa u sugnaaday alqowmi ee qolada ah laa yakaaduuna aynan sigaynin oo aynan ku dhowaanaynin yafqahuuna inay kasaan oy fahmaan xadiidan waxaa loo sheegaya sheekada ayb maa asaabaka maa wixii asaabaka adiga ku asiibo min xasanatin oo xaalad wanaagsan ah fa min allahi alla xaggiisay ka ahaatay marka waxaa laga wadaa waa fa min maxdi min maxdi ifdaalihi wa incaamihi calayka dhaqaalayntiisa iyo nicmeyn uu ku nicmeynayo barax tiran waa adiga ma shaqaysanin allah kugu nicmeeyey wamaa wixii asaabaka kugu dhaco min sayi-atin xumi ahna dhibaato ah fa min nafsikay ka ahaadeen oo asbaabteeda idinkaa iskaloo dunuubay ku ahaatay wax kastoo idin asiibaa dunuub ayay ku ahaadeen marka khitaabku nebiguu ku socdaa nebiga maa dembi gelaya marka maya nebigu waa lagu halqabsaday ummaddaa loo jeedaa ilaa nebigu kabaa-ir ma gelaya mana ku dhacaya maa wixii asaabaka adiga kugu dhaco min xasanatin xasana ah fa min allahi ilaahi xaggiisay ka ahaatay wamaa wixii asaabaka kugu dhaco min sayi-atin oo xumi ah dhibaato fa min nafsika nafsadaada xaggeeday ka ahaadeen oo dembi aada gasheen unbaa alla idinku hadday abaar tahay hadday col tahay idinka unbaa sababta iska leh alla isaga waa qadaray sababtana idinkaa leh wa arsalnaaka waanu ku dirnay adiga linnaasi dadkan kuu dirnay rasuulan xaal aad tahay mid rasuul ahoo innaga iyo iyagan yaad yaad u dhexaysaa oo risaalo ahaan baa ugu dhexaysaa wa arsalnaaka waa ku dirnay linnaasi dadkan kuu dirnay rasuulan xaalaad tahay rasuul wakafaa billaahi allah ku filan shahiidan mid markhaati furo mid markhaati ahaadoo goobjoog noqdo allah ku filan man yutic rasuula faqad ataaca allah waman tawallaa famaa arsalnaaka calayhim xafiidaa man qofkii yutic adeeco allaaha a rasuula rasuulka adeeco faqad xaqiiqe ahe ataaca allaha allow adeecay waman qofkii tawallaa jeesto rasuulkii ka jeesto famaa arsalnaaka adiga kuma dirin calayhim korkooda xafiidan xaafidan inaad ilaaliso oo acmaashoodii aada waardiyeyso oo ilaaliyo aad ka noqoto kuma dirin ee inaad soo gaarsiiso bis unbaa adiga leedahay qofkii marka rasuulka adeeco allow adeecay oo meeshaa markaa nebigu sal ll ly slam wuxuu dhihi jiray man aطaacanii faqad aطaaca allah ninkaani ee adeeco allow adeecay waman axabanii faqad axaba allah ninkii jeclaada allow jeclaaday munaafiqiintii qaar ka mid ah marka waxay yidhaahdeen maa yuriidu hada rajulu ilaa an natakhidahu rabban ninkan wax kale ma raba inaan rabbi ka dhigano rabaa mar haddii daacadiisa iyo daacadii alle uu isku xiray rabbi buu rabaa inuu noo noqdo bani aadamkuna hadduu yacni ashyaada sida loo kala leeyahay hadduu fahmi waayo waa wareer cabsida iyo cibaadada allah iska leh daacadana alle i rasuulba waa leeyihiin daacada aada rasuulka adeecdana allah ku faray ayb oo alla subxaanahu watacaala wuxuu yihi waman yutic illaaha qofkii alla adeeco wa rasuulahu fiiri rasuulkiisa adeeco wayaksha allaha alla ka cabsado wayaksha allaha warasuulahu lama dhihin wayaksha allaha alla ka cabsaday wayattaqihi yani ka dhowrsaday alla ka gaashaantay fa ulaa'ika hum lfaa-izuun waa la kala reebee ashyaadii maba isku jiraanba ayb rasuulkii daaco waa leeyahay laakiin cabsi iyo waxaa ma laha isaga allah iskale marka wixii alla marka daaco hadduu sheegta nebigu maaha wax ilaahay leeyahay inuu sheeganayo isaga iyagii marka kulli waxay ka dhigeen wax isdaba marsan ayb marka haddii aayaddan waxaa kaloo laga qaadanaa mas'ale muhiima oo waxay tahay qofku hadduunan nebiga adeecin alla ma adeecin dariiqi alle lagu gaaraa ma jiro ilaa dariiqi nebi maxamed maahane duruqda dhan waa daboolan yihiin ka rasuulkaa furan bis ninkii rabo marka inuu ilaahay xaggiisa gaaro oo yacni uu cibaado ku gaaro rabo alle sidii nebi moxamed uu u cibaadeystay ama uu ula yimid risaaladiisu ay tahay waa inuu muqtadaha alle ku caabudo subxaanahu wa tacaala ayb waxaa kaloo aayaddu ay tu ay tusaysaa qofku inuu yidhaahdo qur-aankan qaadanayaa laakiin sunnada nebiga ma rabo qofka ilaahay ma adeecin leanna mafhuumka aayadda ninkaan rasuulka adeecin oo warkiisa aan maqlin ilaahay ma adeecin wey aayadda mafhuumkeedu sidaas walidalika rasuulka sal ll ly slam wuxuu yidhi laa ulfiyana axada minkum yaanan arkin mid idinka idinka mida muttaki-an calaa ariikatihi isagoo sariirtiisa cuskan oo jiifo shabcaana dheragsan nin inta iska dhergay sariirtiisa jiifo ya-tiihi lmru min amrii waxaa u imaanayo amar aniga amarkayga ka mid ah ayaa u imaanayo markaasu wuxuu leeyahay laa naakudu ilaa kitaab allah annaga ma qaadanayna ilaa qur-aanka un baan qaadanaynaa bis ayb maa wajadnaahu fi kitaab illahi waxaan kitaabka alla ka helno akhadnaahu waa qaadanaynaa wamaa laa falaa wixii aan qur-aanka ku arkin annaga ma qaadanayno qof sidaa yeelo yaanan arkin ama riwaayaadka qaar waxay leeyihiin dad noocaas ayaaba laga la arki doonaa waaa marka waa la arkay dad badan oo caqlaaniyiina ama kuwa badan oo iyagu marka qur-aaniyiin isku tilmaamo qur-aaniyiin marka marka lagu tilmaamayo waxay ka dhigan tahay waa nimanka qur-aanka inkirsana laga wadaa maan qur-aaniyiin qur-aankay ku tacalluqaan in la leeyahay maaha sida qadariyadaba loo yiraa nufaatu lqadar qadariya lagu magacaaba waana anfinayaan qadarkiina waa diidayaan kuwa marka waxaa jira iyaga dhahayo annaga qur-aanka keliyaan qabsanaynaa sunnada nebiga ma raacayn wixii aayadahaas waafaqaan raacaynaa wixii kale oon u aragna inaynan waafaqaynin ma raacayn ee dadkaas ayaga isburinayeen awal shay oo dadkaa marka lagula doodi karaana waxay tahay qur-aanka aada raacayso inuu qur-aan yahay iyo cadday qur-aanka aada raacayso adigoon saxaabada iyo nebiga gaarin iyo cadday inuu qur-aan sida uu qur-aan saxa ku yahay leanna maxaa yeeley qur-aankii laguma gaari lama gaari karo lamana yacni gaari karo ilaa nebi moxamed la maro dariiqiisa maaha sanad unbaa lagu gaaraa sida u socdo u socdo u socdo rasuulkaa lagu tegaya saxaabadii rasuulka kadibna alle qur-aanku jibriil alle saasuu qur-aanku uu yahay naam xag allou ka yimid jibriilo usoo dhiibay nebi moxamed buu jibriil kusoo dejiyey kadibna nebigana asxaabtiiba u baray wahaakadaa haddii marka la yidhaha saxaabadan waxba lagama qaada karo xadiidkan lama qaada karo leanna lama hubo ee qur-aanka see loo hubaa isagana marka qur-aankani samada lagama soo tuurin adiga laguma soo tuurin waxa aa xadiidka aada lee aa u dhahayso xadiidkii nebiga waa ka cabsanayaa waxaan uga cabsanayaa qalad inuu yahay ama beenba inay tahay ama la gafay haddaad tiraahdid hadda qur-aankan laftirkiisa sanadka xadiidka lagu wariyey ee qur-aankanna lagu wariyey marka qur-aankii laftiisa si lagu sugaa adkaanaysaba markaa marka qur-aanka iyo sunnada labadaba waxay ka yimaadeen rasuulka xaggiisa yani waxaan ujeedaa alla xaggiisa waa ka nebigana uu yihi alaa wainii uutiitu lkitaaba wa mihlahu macahu kitaabkaa laysiiyey qur-aanka iyo wax la mida qur-aanka oo qur-aanka la jiro waa sunnadiisa nebiga salawaat ullaahi wasalaamuh calayh man yutic arasuula man qofkii yuic adeeco arasuula rasuulka qofkii adeeco faqad aaaca allaha alla u adeecay waman tawallaa qofkii jeestayna famaa arsalnaaka kuma dirin adiga calayhim iyaga korkooda xafiidan inaad dhowrto ku ilaalinayo dhowrayo acmaashooda waardiyeynayo masaa kuma aanan dirin wayaquuluuna طaacatn faإida barazuu min cindika bayata طaئifaة minhm غayra اladii taquul wayaquuluuna waxay dhahayaan daacatun amrunaa annaga amarkeenna daacatun waa daaco adiga aan ku adeecsannahay oon kaa dambaynayno faidaa haddii bara faidaa haddii barazuu ay baxaan min cindika min cindika adiga agtaada ay ka baxaan bayata way miraysaa waa siraysanaysaa daa'ifatun koox kooxda oo minhum iyaga ka mida munaafiqiinta waxay cawa siraysanayaan hayra aladii kii heyrkiis taquulu adiga aa leedahay waxa aad tidhi wax aan ahayn ayay markaa yacnii habeenkii ku sheekaysanayaanay ku cawa siraysanayaan wallaahu alleh yaktubu wou qorayaa maa waxa yubayituuna ay mirayaan fa acrid jeeso canhum iyaga xaggooda ka jeeso watawakal tala saaro cala allahi alla korkiisa tala saaro wakafaa billaahi allah ku filan wakiilan mid la tala saarto halkana marka sifa munaafiqiintu leeyihiin waay oo alla wuxuu leeyahay wayaquuluuna munaafiqiintii waxay dhahayaan daacatun amrunaa annaga amarkeenna daacatun weeyaan ka dambayn adiga aan kaa dambayno rasuul allow oo shanigeena iyo arrimaheena waa inaan adiga ku adeecsannahay faidaa sidaasay dhahayaan fa idaa haddii barazuu ay bannaan ay baxaan min cindika adiga xaggaaga ay ka banbaxaan oy kaa tagaan bayata tabyiidka waxaa la yidhaahdaa shirqoolka habeenkii la sameeyo la maleego wax allaale wixii habeen laysku xirxiro ama laysku maleego carabtu waxay yidhaahdaan tabyiid ayb waa arrin marka habeen la maamulay bayata waxay habeen maamulaysaa daa'ifatun daa'ifo minhum iyaga ka mida waxaa kaloo bayata lagu macneeya hayara wabadala waxay bedeleysaa oo ay doorinaysaa waay daa'ifatun koox oo minhum iyaga ka mida munaafiqiinta hayra aladii kiibay bedelayaan taquulu anta adiga aa leedahay warkii aad tidhi ood sheegtay bay bedelayaan habeenkii sidaas bay fakerayaan oy shirqoolayaan sidii ay adiga markaa yacnii warkaagii waraan ahayn dadka ay u gaarsiiyaan wallaahu alla yaktubu waa qorayaa maa waxa yubayituuna ay cawamirayaan fa acrid jeeso canhum iyaga xaggooda ka je fa acrid jeeso canhum xaggooda ka jeeso watawakal tala saaro cala allahi alla korkiisa shirqoolkaas iyo waxa ay isku xirxirayaan tawakul iyo tala saarasho allaad uga badbaadaysaa wakafaa billaahi wakafa llaahu allah ku filan wakiilan kula tala saarto afa markaa aayadda waxaa laga qaadanaa buu yihi qurtubi ana mujarada alqowli laa yakfii qofku wax uu afka ka yiraahdo kuma filna laa yakunu lmuiicu muiican ilaa bictiqaadiha maca wujuudiha qofku marka qof adeecsani ma noqonayo axadka axadka uu adeecsan yahay ilaa marka uu daacada inay waajib ku tahay ictiqaadiyo lana imaada ma ahani hadday wax taraysa marka munaafiqiintan baa daacatuntaas baa waxu tari lahayd ayib qurdubi meeshaa marka sidaasu ka faa-iideeyey aayaddanna marka calaa qowli akthari lmufasiriin munaafiqiintay ka warrameen ayb afalaa yatadabbaruuna alqur'aan afalaa yatadabbaruuna miyaynan fiirfiirinaynin alqur'aana qur-aanka walow kaana hadduu ahaan lahaa qur-aanku min cindi gayri illaahi ilaahay gayrkiis agtiis hadduu ka ahaan lahaa lawajaduu waxay ku ogaan lahaayeen fiihi fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa ikhtilaafan iskhilkhilaaf iyo isbaraambar kahiiran aada u fara badan bay ku arki lahaayeen oo ay yacnii ku ogaan lahaayeen ayb halkan marka allah wuxuu amrayaa oo dadkii ku tirtirsiinayaa qur-aanka in lagu tadabburo tadabburkaana marka ibnu alimaam alqurtubi wuxuu leeyahay aayadda waxaa lagaga qaadanayaa tadabburku inuu waajib yahay qur-aanka in lagu tadaburo la fiirfiiriyo oo aan laga jeesanin sidee loogu tadaburaa marka haddaan alfaaddiisa la baranin haddii aan macaanidiisa la baranin see loogu tadaburaa marka qur-aanka alfaaddiisiina in la barto waqti lagu bixiyo juhdi lagu bixiyo iyo dadaal maal lagu bixiyo ninkii maal lehna qur-aanka barashadiisa inuu maal ku bixiyo ninkii isaga markaa yacnii maskax iyo u hayana inuu qur-aankii markaa maskaxdiisii iyo caqligiisii iyo siduu qur-aankii ku faafin lahaa inuu geliyo yaa laga rabaa ayb marka waxaa soo baxaya dad qur-aanka ulajeedadiisa fahmayo hadday soo baxaan marka dadku qur-aanka ulajeedadiisu hadday fahmaanna dad markaa nuxur lahay noqonayaan acdaada ummadaani marka waxay ku dadaalaan inay kala fogeeyaan dadka iyo qur-aanka sida haalibkaa sidaas waa xataa alfaadiisa in la bartaa aaday u dhibaysaa iska daa macaanidiisay afalaa yatadabbaruuna aayaddan marka iyo aayad suuratu moxamed ku jirtaba waa isku macno suuratu lmu'minuunna alle wuxuu ku yihi afalam yadabbaruu lqowla am ja'ahum maa lam ya'ti aabaa'ahum lwaliin marka qur-aanka in macaanidiisa la barto waqti lagu bixiyo afalaa yatadabbaruuna miyaynan fiirfiirinaynin alqur'aana qur-aanka miyaynan fiirfiirinaynin oo aynan yacni ku tadaburaynin oo aanay fiirfiirinaynin walow kaana hadduu ahaan lahaa qur-aanku min cindi gayri illaahi ilaahay geyrkiis agtiisa mid ka yimid hadduu ahaan lahaa lawajaduu waxay heli lahaayeen ama ay ku ogaan lahaayeen fiihi fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa ikhtilaafan iskhilkhilaafitaan kahiiran aada u fara badan qur-aanku akhbaar iyo axkaamuu ka koobnaa haddii alla uusan ka imaan lahayn waxaa lagu arki lahaa akhbaar iskhilaafsan qur-aanku wuxuu ka warramay wax hore u dhacay isku sii uga warramay wax markaa dhacayay waa ka warramay siday ahaayeenu uga warramay wax soo socdana waa ka warramay sidiiyay u dhaceen qaarkood inta maqanna waa imaanayaano sidii unbaa loo arkaa akhbaartiisa marka kuwii la dhaafay iyo kuwa soo socda ma iskhilaafsana ko ma isbeeninayo qur-aanka akhbaartiisa isbeenin mayso oo ma la arkaayo meel khabar uu ku sheegay meel kale haddana isagoo ku beeninayo ma la arkaayo bani aadamku warkiisu waa isbeenbeeninaha sababta keenaysana waxay tahay maba is-ogaba waxaa laga yaabaa labaatan sano ka hor war aada tiri inaa hadda tiraa maba dhihinba aniga oo war kale aada la timaado di xaqiiqdaaduna waxay noqonay inaa iska ilowday alla sidaas maahan laakiin oo alla qur-aanka markuu ka hadlayo wuxuu yidhi anzalahu bicilmihi anzalahu bicilmihi ilaahay cilmigiisana hadda wax naqsi gelaya ma aha ayb qur-aanku axkaamuu ka ayuu sheegay axkaamtaasi ma iskhilaafayso ayb fahamka dadka iyo sida ay dadka u tarjumaan waa laga yaabaa in dadku ay u arkaan in wax iskhilaafsan yihiin taas laakiin waa fahamka waana walaa yaktumuuna allaha xadiidan markaan ka hadlaynana ibnu cabaas waa tii ninkii uu u jamciyey aayaadkii uu u maleynayay inay iska hor imaanayaan si aad u dhib yaro u fudud waatwaatuu u jamciyey ibnu cabaas ayb qur-aankii marka akhbaartiisiina waa run axkaamtiisiina cadaalad yaa kus ayay ayay tahay marka haddii qur-aanka bani aadamku laakiin xagga axkaamta xagga akhbaarta waa isbeenina xagga axkaamtana waxaad arkaysaa maanta baarlamaana xugun baa la marsiina waxbay fiirinayaan waxay leeyihiin dadka saana u roon dadka waa loo codaynayaa waa sibaa la yeelay afar sano kadib ama laba sano kadib kuwii codeeyeyoo weli joogo meeshii dhex fadhiyaa laga yaabaa cagsigiisa haddana inay codeeyaana laga yaabaa haddii la weydiiyey waxay leeyihin saanaa maslaxadu ku jirta haddana maxay tahay marka maslaxadan marba yacnii shay shalay maslaxo loo arkaayo maanta mafsado kulliye ah inuu noqdo suuragal maaha arrintaa marka waxay ka imaanaya cilmi la-aan naxariis la-aan bani aadamkan naxariis loo qabiyo leanna ninkan meesha joogo dantiisau fiirsana qaanuunkan aniga ma ii roon yahay dadkayga muu roon yahay u fiirina mee mindaarka oo wax ku fiirinayana ogo waa mindaar aada u yar waa maslaxada uu fiirsanayo waa inta uu meeshaas joogo ko waa wax yar wa waxaa laga yaabaa qaar qaarna inay istusaayaan maslaxo qabiilkooda inay wadaan maslaxo qabiil maxay tahay iyada lafteeda wax gaaban waayeen yacni maslaxada saxdaa waxay tahay ta diinta iyo midda ummadda aada mas-uulka u tahay dhammaantood taabanaysa ayb qolo marka uun wax uun iswada dulminayo oo meel laysugu geeyey haddana ayb xaalkoodu marka muxuu ku muxuu ku dhamaa karaayay idinla tahay wuxuu ku dhammaanayaa xigmad darro iyo cilmi darro wixii maanta maslaxo loo arkay shalayba haddana berriya haddana mafsado loo arkaa sidaas qur-aanku maaha marka axkaamtiisu mar walba maslaxa ku jirto goor kastana yacnii wax allaala wuxuu alla reebay mafsadaa ku jirta mar kasta oo qofka caaqilkaa hadduu akriyo waaqicas dhabtaana ou la akriyo waxaa usoo baxaya marka caynulmaslaxa amarkan inuu ku jiro caynulmafsada inay arrintaani ay ku jirto waa laga yaabaa dadka qaar inay u arkaan arrintaas inay iyaga dhib ku tahay laakiin dadka si si caama marka loo f loo fiiriyo waxaad arkaysaa marka qur-aanka ama yacni sharcigu maslaxada caamka iyo mafsadada caamka uu fiiriyaaye dad gooni gooni iyo dad shahawaadkooda yacni sharcigu ma tixgelinayo dadka shahawaadkooda dadkanina marka maslaxo iyo mafsado see u aragtaan haddii la yidhaha shahwadooda waynaa wax iyagu nafsadoodu jeceshahay unbay maslaxadana ka arkaan mafsadadana ay ka arkaan qur-aanku marka sidaa hadduu ahaan lahaa oo ilaahay keyrkii uu ka imaan lahaa kama imaanine ikhtilaaf badan baa lagu arki lahaa lawajaduu waxay ku ogaan lahaayeen fiihi fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa ikhtilaafan iskhilkhilaafitaan kahiiran aada u fara badan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed